bsm illah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo sagaalaad min suurati tawba qaal allahu tacaala jacaltum siqaayat alxaaji wacimaarat almasjid alxaraami kaman aamana biاllahi walyowmi alaakhiri wajahada fii sabiili illah laa yastawuuna cinda allah wallahu laa yahdi alqowma alaalimiin aayaadkan waxaa looga hadlayaa oo lala khidaabayaa kuwii mushrikiinta ahaa oo gaalada ahaa ilaahay wuxuu yidhi ajacaltum ma waxaa ka yeesheen siqaayat alxaaji qofka xaajiga ah waraabintiisa xaajiga oo la waraabiyo oo kan waraabinayana uu yahay mid mushrig ah oo gaal ah xaajigaa waraabintiisa iyo wa cimaarat almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh camiridiisa ma waxaa ka soo qaadeen oo ka yeesheen kaman aamana qof rumeeyey oo kale billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe oo wajaahada jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisana ku jihaaday marka istifaamku waa inkaari iyo tawbiiq waxaa lala hadlayaa kuwii mushrikiinta ah waxaa la leeyahay yaa macshar almushrikiin kuwa xujayda ah oo la waraabiyo kacbada oo maamulkeeda la hayo masaajidka oo la camiro ma waxay la mid tahay oo ka soo qaadeen oo ay la siman tahay qof rumeeyey ilaahay maalinka aakhiro rumeeyey wajaahada fii sabiilillaahina ku jihaaday arrinkaa waxaa lagu radinayey cabbaas bin cabdilmudalib ayaa wuxuu yidhi haddaa islaamnimada iyo hijrada nooga hormadheen annaguna masjidulxaraamkaan camirnaa xujaajta ayaanu waraabinnaa markaasaa aayaddani soo degta waa canaan xag rabbi ka timid oo waxaa la leeyahay arrimaha aad ku faanaysaan ee waraabinta iyo masjidulxaraamka camiridiisii arrimaha la midka ah waxaa loo sheegayaa inaysan goyn ama u dhigmin iimaan ilaahay la rumeeyey iyo maalinka aakhiro iyo jihaad fii sabiilihi lagu jihaado ilaahay wuxuu yidhi laa yastawuuna ma sinna cinda allaahi ilaahay agtiisa kuwa mushrikiinta ah iyo mu'miniintu ma sinna acmaasha gaaladu la timaado iyo acmaasha mu'miniintu la yimaadaan ma sinna manaasishooduna ma sinna iyo meelaha lagu kala abaalmarinayo wallaahu ilaahay laa yahdi ma hanuuniya alqowma aldaalimiin qolada daalimiinta ah lama waafajiyo xaqa weeye waxaa la inkirayaa marka mushrikiin in lagu shabaho kuwa mu'miniina waxaa kaloo la inkirayaa acmaasha mushrikiinta oo baaba'aysa oo buraysa in lagu shabaho acmaasha mu'miniinta oo muhbatada ah oo iyada la sugay sidaa markii la caddeeyey inaysan labadaa qolo sinnayn waxaa la caddeeyey wallaahu laa yahdi alqowma aldaalimiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu fii sabiilillahi ilaahay waddadiisana ku jihaaday biamwaalihim amwaashoodii kula jihaaday iyo wa anfusihim nafafyaalkoodii ayaa acdamu weynan badan darajatan xagga derajada iyo min jihati derajada cinda allaahi ilaahay agtiisa dadkaas waxaa la caddaynayaa ahluljihaadka ahluliimaanka inay iyagu ilaahay agtiisa derajo weyn ku leeyihiin naftoodii dahiro gaalnimo ka dahiray iimaan ku dahiray abdaantoodii iyo jirkoodiina dahiray oo hijro ay la yimaadeen oo waddankoodii ka haajireen la yimid naftoodiiyo maalkoodii dhiibay fii sabiili raxmaani ku bixiyey tilmaamahaas kuwa leh acdamu ajraa acdamu darajatan cinda allaah kuwaasaa ka derajo weyn kuwa xujayadoo la waraabiyo ama kuwa masiu xaraamka camiraya iyagoo gaalo ah wa ulaa'ika kuwaa tilmaamaha wan wanaagsan lahum iyaga unbaa alfaa'izuun kuwa liibaanay iyaga weeyaan yubashiruhum ilaahay yubashiruhum waa u bishaaraynayaa hum iyaga rabbuhum rabbigood baa u bishaaraynaya biraxmatin raxmadu weyn oo minhu min allaahi alle xaggi ka ahaatay ayaa ilaahay ugu bishaaraynayaa iyo waridwaanin raalli ahaansho ayaa ilaahay ugu bishaaraynayaa wa jannaatin baa ilaahay ugu bishaaraynayaa jannooyin saddexdaas baa loogu bishaaraynayaa lahum waxaa u ahaaday fiiha jannooyinka dhexdooda naciimun naciim muqiimun oo daa'ima jannooyin sarsareeye weeye midhaha laga guranayo qofka ay u dhowdahay jannooyinkaas dhexdooda waxaa ahaaday naciimun muqiimun daa'imun laa zawaala lah wax zuulidana aysan u sugnaanin qoolidiina xaalay ku waarayaan fiihaa dhexdeeda abada weligeedba ina allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaa ahaaday ajrun ajar baa ahaaday ajarkaasoo cadiimun weyn ajarkaasoo caqliyaashu ka cajizayaan inta uu leegyahay abu xayaan wuxuu yidhi ilaahay muuminiinta markuu saddex tilmaamood ku sifeeyey oo kala ah iimaan iyo hijro iyo jihaaday jihaadaan binafsi walmaal waxaa saddexda arrimood la qaabilsiiyey saddex arrimood oo bishaaro ah raxmad iyo tan labaad oo ridwaan ah tan saddexaad oo jannooyin ah raxmaddaa lagu bilaabay iyada waxa weeyaan nicmooyinka midda ugu caamsan oo ugu weyn weeyaan iimaanka ay qaabilsanta ridwaanka lagu xijiyey iyo raalli ahaanshaha waxa weeyaan nihaayatulixsaan ixsaanka meeshu yoolkiisa ah weeyaanoo jihaadkii baa la qaabiliyey mar hadday jihaadeen inay raalli ahaansho leeyihiin jannooyinkaa lagu khatimay hijraday hijroodeen ay waddankoodii ka tageen sababkeed ayaa tanna lagu abaalmariyey markaasaa waxaa la yidhi jannada waxaa ugu ahaaday lahum fiiha naciimu muqiim waxaa halkaa la tusaalaynayaa hijrada maadaama safar loo galay safarkuna qidcatu min alcadaab uu yahay inay halkaas meel nagaansho aysan ka guurayn inay leeyihiin oo ay ku raaxaysanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum wliyaa'a in istaxabu lkufra cala aliimaan markii la soo sheegay qabaa'ixda iyo xumaanyaalka ay gaaladu leeyihiin markii la soo ammaanay kuwa muhaajiriintaah ee mu'miniintaah ee ilaahay dartiis iyo rasuulkiisa dartii u hijrooday halkan waxaa la iskaga digayaa kuwa gaalada ah in lala wilaaye lala yeesho weli laga dhigto waxaa halkan la sheegayaa aabbayaasha iyo dadka qaraabada ah in la kala go'o haddii meesha gaalnimo taal inay waajib tahay oo qofkaasi waalidkii ay gaalo yihiin ama qaraabadiisu ay gaalo yihiin waxa weeyaan inaysan wilaaye iyo xiriir yeelan la xiriira arrimahaas kabacdi waxaa ilaahay tilmaamayaa kuwa muuminiinta in la xusuusiyo gargaarka ilaahay u gargaaray meelo tiro badan ilaahay hiilka iyo uu siiyey guush kabacdi waxaa laga taariikhaynaya ama laga sheekaynayaa ahlu kitaabka qabaa'ixdoodii iyo xumaanyaalkoodii qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa tattakhiduu ha ka yeelanina aabaa'akum aabbayaashiina iyo wa ikhwaanakum walaalihiin wliyaaa wliyo iyo naasiriin iyo kuwo wilaaya idinka dhexayso ha ka yeelanina waase in istaxabbuu hadday jeclaadaan alkufra gaalnimo hadday jeclaadaan cala aliimaani iimaanka ay ka jeclaystaan oo gaalnimo ay qaataan lafdigaas nidahaas iimaanka layskugu dhawaaqayo waa litakriim kuwan karaamada leh ee mu'miniinta ah baa la sharfayaa loogu dhawaaqayaa yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa kaloo loo keenaa taxriik ilhimma himmada in la dhaqaajiyo kor loo qaado lilmusaaracati ila imtihaali awaamir illaahi si loogu degdego awaamirta ilaahay in la fartoomo cabdulaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi markaad maqasho idaa samicta allaha tacaala yaquul yaa ayuha aladiina aamanuu fa arcihaa samcak markaa yaa ayuha aladiina aamanuu maqashid maqalkaada raarici u dhag raarici fa innahu khayrun tu'maru bih kaa la soo wado waa khayr lagu amrayo ama waa aw sharun tunhaa canhu ama waa shar lagaa reebayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu haka yeelanina aabaa'akum wa ikhwaanakum wliyaa'a haka yeelanina ansaariya acwaan haka yeelanina aad jeceshihiin ha xidhiidhaan in istaxabuu hadday jeclaadaan alkufra cala aliimaani iimaanka ay ka jeclaystaan gaalnimo hadday doortaan waman yatawallahum qofkii ka weli yeesha minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fa ulaa'ika kuwaas ka weli yeeshay hum iyaga unbaa aldaalimuun kuwa daalimiinta iyaga weeyaan wuxuu qofkaasi noqonayaa uu yidhi ibnu cabbaasku mushrikun miluhum gaal iyaga la mida gaaladaas lanna man radiya bishirki fahuwa mushrikun qofkii shirki ka raali noqda iyo gaalnimo isaguna gaal buu noqonaya qul waxaa dhahdaa nabiyulaahi muxamedo calayka asalaatu wasalaam in kaana aabbaa'ukum aabbayaashiin hadday ahaadaan iyo wa abnaa'ukum wiilashiin iyo wa ikhwaanukum walaalihiin iyo wa aswaajukum xaasaskiin iyo wa cashiiratukum qaraabadiinna iyo qabiilkiin jamaacada a ka tirsantihiin iyo wa amwaalun xoolaha oo iqhtaraftumuuhaa haa oo amwaasha a kasbateen iyo wa tijaaratun tijaaro oo takshawna a ka baqaysaan kasaadahaa sicirdhaceeda iyo bixitaan la'aanteeda iyo wa masaakinu guryo oo tardawnahaa aa ka raali tihiin guryo aa ka raali tihiin inaa ku nagaataan idin cajabgelinaya guryahaas intaasi hadday ahaato intaasi hadday ahaadaan axabba kuwa la kalgacal badan yahay ilaykum xaggiinna min allaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa waa khabarkii kaanada intaas haddaa ka jeclaataan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo wajihaadin jihaad fii sabiilihi ilaahay waddadiisa lagu jihaado fatarabasuu korta waa waciid shadiida aayaddan aayaadka muminiinta lagula hadlaya aayaadka ugu daran ama ugu adag bay ka mid tahy fatarabasuu mafcuulkii baa la gooyey wixii la koranayay waxaa koranaysaan ciqaabka ilaahay iyo cadaabkiisa xataa yaatiya allahu ilaa ilaahay kala imaanayo biamrihi amarkiisa markaa sideeddaa shay qulinkaana aabbaa'ukum mid kasta khabarkeedii waxa weeyaan axaba ilaykum min allahi warasuulih qul in kaana aabbaa'ukum aabbayaashiin hadday ahaadaan axabba ilaykum kuwa laydinka galgacal badan yahay min allaahi ilaahay iyo warasuulihi iyo wajihaadin fii sabiilihi fatarabasuu weeyaan waxaa la mida inta ku cadfan oo dhan wa ikhwaanukum in kaana ikhwaanukum walaalihiin hadday ahaadaan axabba ilaykum min allaahi warasuulihi wajihaadin fii sabiilihi fatarabasuu iyana waa sidaasoo kale inta ka dambaysooo lagu cadfayna waa la mid ashyaadaas sideedda ah oo markii arrin dunawiya iyo arrin ukhrawiya istacaarudaan oo iska hor yimaadaan waa in la doorto arrinka ukhrawiga ah oo qofka diintiisa ugu nabadgelayso xataa yaatiya allaahu biamrih wallaahu laa yahdii ilaahayna ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiin qolada faasiqiinta ah ee daacada ilaahay ka baxay qoladaa ilaahay ma hanuuniyo waa waciid qofkii doorta ehelkiisa iyo maalkiisa iyo deegaankiisa kana doorta hijrada iyo jihaadka ayaa waciidkaasi u yaallaa macnaha weeyaan wallaahu laa yahdii alqowma alfaasiqiin qoladaa ilaahay ma hanuuninayo subxaanahu wa tacaala markaas waa in qofkii aakhiradiisa waxay ugu nabadgeli lahayd inuu doorto weeyaan oo uu ka doorto intaanu isxigaan aabbayaashii wiilashii walaalihii qoyskiisii xaaskiisii xoolihiisii guryihiisii iyo kuwa la midka ah waa inuu ka doorto macnaha weeyaan qaala tacaala laqad nasarakum allahu fii mawaadina kafiira halkan ilaahay wuxuu xusuusinayaa muuminiinta nasriga iyo guusha ilaahay uu siiyey ouna ka siiyey kuwa acdaadah meelo badan oo dagaal lagu kulmay ilaahay hiilka siiyey kuwa muuminiinta ah laqad xaqiiqee nasarakum ullahu ilaahay baa idiin nusreeyey oo idiin kaalmeeyey fii mawaadina mawaadin iyo meelo kaiiratin tiro badan mashaahid badan iyo dagaallo badan oo gaalada iskaga hor timaadeen ayaa ilaahay idin kaalmeeyey wa yowma xunaynin maalinku xunaynna ilaahay waa idin kaalmeeyey ama wadkur waxaa sheegtaa yowma xunayn iyadana ka sheekeeya ama wa yowma xunaynin wa nasarakum ilaahay wuxuu kaloo idiin hiiliya si gaar ah yowma xunaynin maalinku xunayn haziimadii macnaha jabidii intay dhacday kabacdi ayaa ilaahay hiilkiisii id wakti baa ilaahay idin kaalmeeyey acjabatkum wa yowma xunaynin id wakti acjabatkum ay idin cajabgelisay karatukum tirabadnaantiisu iyo karadiinu tirabadnaantiinu oo falam tuqni aysan deeqin cankum xaggiinna tirabadnaantaasi shay a waxba aysan idiin tarin waa maalinkay dhaheen saxaabadu maanta yaraanna loo ka adkaan maayo waa tiro badannahay weeye labaiyo toban kun bay ahaayeen cadowgooduna afar kun buu ahaa tiro badnaantay tiro badnaayeen waxba uma tarin dhibaato badan baa ku dhacday maalmo badan oo aannu yarnahay baanba guusha helnay bay dhaheen sida dagaalkii beder sida dagaalkii uxud sida dagaallo kaleoo ka dambeeyey maanta oo aan labaiyo toban kun nahay yaraanna loo ka adkaan mayo sanadkii sideedaad maka markii la furtay ciidamadii halkaa yimid iyo saxaabadii tobankii kun iyo laba kun oo kasii raacday maka xunayn baa loo baxa markaas markay idin cajabgelisay tirabadnaantiinu iyo kasradiinnu oo wadaaqad ay ciriiriyantay calaykum dushiinna alarda ardada idinku ciriiriyantay bimaa raxubat maca ruxbiha calaa raxbiha wuscigeeda lala qabo dhulkii isagoo waasaca oo ciriir idinku noqday meel aa ka baxdaan iyo meel aa ka dusaan dhulka ilaahay oo waasaca cabsi ay idinku soo xaadidhay uma intaa kabacdina wallaytum aa jeensateen mudbiriina xaalatiin waa jeensateen idinkoo dhabarka duway oo cararay marka waxaa la tilmaamayaa nasrigu ilaahay yaddiisoo ku jira ilaahay agtiisoo ka yimaada tirada badan ee ciidankana maaha tiro yaroo ciidan ah ka adkaan kadha tiro badan oo ciidan ah haddii ilaahay doono baraa binu caazib baa la weydiiyey waxaa la yidhi afarartum min can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam yowma xunayn maalinkuu xunayn nebiga ma ka caradheen markaasuu wuxuu yidhi waxaa markhaanti ka ahay ashhadu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam lam yafir inuusan nebigu cararin baan anigu markhaanti ka ahay buu yidhi nebi maxamed waa arkay buu yidhi isagoo saaran baqashiisii caddayd abu sufyaan ninkii la dhihi jirayna caynaanka ama xakamaha uu hayo isagoo hogaaminaya baqash abi sufyaankaasi waxa weeyaan abi sufyaan bin xaaris bin cabdilmualib ee abi sufyaankii kale odaygii quraysheed ahaa maaha sida imaamu bukhaari iyo imaamu muslim bay wariyeen wuxuu yidhi gaaladii markay dhinac kasta nebiga kaga yimaadeen nebigu waa degay markaasna wuxuu yidhi ana nebiyu laa kadib nebi baan ahay anigu beenna maaha anabnu cabdilmualib inaan mualib ina cabdilmualibna baan ahay buu yidhi wiilkii cabdilmualib baan ahay nebiga awowgiis baa mashhuur ahaay oo caan ahaa marka aabbihiis ma uu sheegin awowgiis buu sheegay markaasaa nebigu intuu xantoobo ciida qaaday oo ku ganay gaalada xaggeeda ku sayriyey buu wuxuu ku yidhi shaahat ilwujuuh wajiyaal gubte wajiyaal ha xumaadaan wejigiinu xumaayo gubay wey markaasay carareen gaaladii dhammaan ciiddii baa indhaha ka gashay qofka saaba indhihiisiibuu maaragtay ciiddii ka saarayay gaaladii ka mida baraa wuxuu yidhi geesinimada nebiga markuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markii dagaalku darnaada buu yidhi nebi maxamed baan ku gaban jirnay oo isku ahdin jirnay wa ina shujaaca mina alladii yuxaadibu yidhi geesigu wuxuu ahaan jiray qofka nebiga la sinma oo ka dhinac dagaalama qofkii kalena nebigooba ka dambeeyaadoo isku aadinaya oo isku gaashaan ka dhiganaya marka kaloo xaaladdu caadi tahay ama dagaalku dagaal dhexdhexaada yahay saxaabadu iyagaaba nebiga ka horreeyey calayhi salaatu wasalaam taasina wata uma anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasilloonidiisa kusoo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa muxamed ah calayhi salaatu wasalaam iyo wa cala almu'miniina mu'miniintii nicmada laydiin galay waxa weeye yowma xunayn intaad jabteen ka bacdi amni iyo dumaaniina mu'miniintii haddaatiin laydinku soo dejiyey waanzala ilaahay wuxuu kaloo soo dejiyey junuudan ciidamo oo lam tarawhaa ya ciidamada waa malaa'ig idnaan u jeedin yaysanba dagaalamine ilaa waxa weeyaan hal dagaal bay malaa'igtu ka qayb gashay dagaallada kale ay soo degeenna waa cudud iyo waxay ahaayeen xoojin iyo muraalka saxaabada ay dhisayaan iyo tirsigooda ay badinayaan wacadaba ilaahay waa cadaaba aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cadaabkaas waxa weeye qaarkood waa la laayey qaarna waa la qafaash wadaalika arrinkaasina jazaau lkaafiriin kuwa kaafiriinta ee gaalada ah abaalkoodii weeyaan uma intaa kabacdi yatuubu allahu ilaahay waa toobad aqbalay min bacdi dalika intaa ka bacdi calaa man yashaau ciddou doono ilahay ka toobad aqbal wallaahu ilahay waxaa ka mid ah reer hawaasin islaamnimaday soo islaameen ayaa la ishaarayaa baa layidhi wallaahu ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badanaa raxiimun ilaahay waxa weeyaan waasicuraxma raxmadiisu miday waasac tahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo inama almushrikuuna kuwa gaalada ay najasun najaaso weeyaan waxa weeyaan qadir kuwa quruna weeyaan waa likubsi baainihim baa'inkoodaa xun weeyaan bawaadintooda ayaa xun caqiidadooda xun marka najasun waa ka najas oo kale weeye tashbiih baliiqa adawaatu shabah iyo wajhu shabahaba markii la gooyo inama almushrikuuna najasun weeye baa layidhi sidaasaa loola hadla waa kuwii gaalada ahaa wey inamaadaa lafteedu siiqadaas xasri bay keenaysaa tashbiihi baliiqa ahaa wey caqiidadooda iyo baatinkoodaa xun weeye adaatu shabihi baa la gooyey wajhu shabihiina waa la gooyey markaas waa noqonayaa waxa weeyaan tashbiih baliiqa inama almushrikuuna najas jumhuurtu waxay leeyihiin waa bimansilati najas waa najaasoo kale ee haddaad taabat hadda najaaso kaasoo raacaysaa ma jidho waxay ka dhigan tahay bay leeyihiin caliyun asadun cali waa libaax waxnaa kal asadi libaax oo kale wey ibnu cabbaas isagu wuxuu leeyahay cayntooda iyo jirkoodaaba najaasaa sida ayda iyo doofaaradoo kale weeye xasanulbasrina wuxuu leeyahay gaal qofkii gacan qaada man saafaxa mushrikan falyatawada haba wasayso qofkii gaal salaama oo musaafixeeya oo gacanta geliya waana sida ibnu cabbaas laga soo raray xasanulbasri sheegay fakhruraazigu rajaxay uluusiguna isaguna sheegay waana aayadda daahirkeeda inkastoo jumhuurtu iyo culimmada badankeedu qabaan arrinku inuu yahay cala tashbiih falaa yaqrabu yaysan u soo dhowaanin almasjid alxaraama masaajidka xurmada leh bacda caamihim sanadkoodan haadaa ee kana dabadeed masjidkaasna xaramkaa looga jeedaa xaramka yaysan dib u soo gelin xaj iyo cumro yaysan u imaanin si kale yaysan xaramka u imaanin sanadkii sagaalaad oo hijrada weeyaan marka ogeysiiska la bixiyey wa anlaa yaxuja bacda alcaami mushrik sanadkan ka bacdi gaal waa inuusan soo xajin baa layidhi waa sanadkii suuraddan suuratu baraa'a ay soo degayso sayid cali waa isagao ogeysiiska bixinaya mawaasimta meelaha la iskugu yimid marka siyaalo maaragtay hadda waxaa la sheegaa khayaanaha inay sameeyaanoo magacyo muslimiin inta la baxaan ibraahim iyo wax la mid a ay maaragtay damcaan inay sidaa xaramka ku soo galaan ama qolooyinka shaqooyinka iyo dhismayaasha iyo kambaniyada iyo waxaas iyagoo ka mid a inay xaramka inay soo galaan ay isku dayaan oo khayaanadu waa badan taha wain khiftum haddaa ka baqdaan caylatan cayr haddaa ka baqdaan gaalada yaysan imaan baa layidhi haddii markaa gaalada dadba wax ka gadan jiray buucsharaya badeeca ka heli jiray ribix ka qaadan jiray haddaa cayr ka baqdaan fa soofa samad dambaa yugniikum allaahu ilaahay idin deeqayaa min fadlihi fadligiisa xaggiisaana ilaahay idinka deeqayaa mar haddii la yidhi gaalada xaramka ma imaan karaan gaaladuna tijaarooyin iyo badeecooyin iyo raashinna keeni jireen meelaha mawaasimta ah shaydaan baa dadkii qalbigooda wuxuu ku tuura muuminiintii tiiraanyo xaggee ganacsi iyo ribix iyo faa'iide ka helaysaan xaggee ka cunaysaan xaggee wax idinka soo gelayaan xaggee ka noolaanaysaan markaasaa waxaa la yidhi faqrigaas iyo cayrnimadaas ilaahay baa idinka aamiyeelaya haniimo iyo jizye iyo barwaaqo kalea laydin siinayaa ilaahay baa fadligiisa idinka deeqaya in shaaa ilaahay hadduu doono waxa weeyaan biiraadatihi wa mashii'atih ilaahay doonadiisa iyo mashii'adiisa ayaa ilaahay hoodan idinkaga dhigaya ina allaha ilaahay caliimun weeyaan mid ilaahay ogaal badan weeye waxa idin dantu idinku jidho idin idin hagaajinaya ilaahay mid og weeyaan xakiim ilaahay weeyaan waa shay ilaahay meel kasta shay kasta meesha u laaxiqa midka dhiga weyn haddaba hadda sannadahan waa yadii xajka aan la aadin xanuunadan yimid iyo fayrasyadan iyo karoonaha iyo waxyaalahaas mid maalin dhoweyta noo sheekaynaya wuxuu yidhi marka intay arrimahaasi dhaceen reer makaad gaajo iyo dhibaato badan bay dareemeen laakiin way sabreen markay sabreenna ilaahay dhibaatadii waa ka dulqaado waa kan cumradii iyo la furay xajkiina hadda la furaya insha allahu tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin billaahi ilaahay iyo walaa bilyowmi alaakhiri maalinka dambe iimaan saxiixa aan la imaanayn hadday doonaan iyagu iimaan haba sheegteen yahuuddu waxay dhihi jireen cusayr baa ninka la yidhaahdo waa wiil ilaahay waa gaaloobeen marka nasaarana waxay dhaheen masiix waa ilaah qaarkoodna waxay dhaheen saddex ilaah baa jiro taliidka wixii ahaabay aaminsanaayeen waa ku gaaloobeen kuwaa la dagaalama laa yuuminuuna billahi walaa bilyowmi alaakhira walaa yuxarimuuna aan xarimayn maa xarama allahu ilaahay wuxuu xarimay iyo warasuuluhu rasuulkiisu oo walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanayn diin alxaqi diinka xaqa ah waa diinulislaamka oo min aladiina kuwii ka ahaaday ama ku bayaansan uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara ah weeye labadaa qolo towraad iyo injiil baa loo soo dejiyey kitaab baa la siiyey xataa yucduu ilaahay ka bixiyaan aljizyata jizyada can yadin gacanta ay ka dhiibaan iyadoo xaalla ah iyagoo hogaansamay walxaal hum saakhiruuna kuwa dullaysan ay yihiin oo xaqiruuna maqhuruun xaqiran oo laga la qahray oo islaamnimada u hogaansamay marka waayada imaamu nawowi iyo imaamu raaficiyo ay halkaas markii laga hadlayo fiqiga iyo minhaajka iyo qaabka looga qaadayo inta garka la qabto sidaa loo soo geejiyo oo si dulaysan looga qaado imaamu raafici ka hadlaya laakiin alimaamu nawowi uu lahaa si caadi ah looga qaado markasta waa iska dulaysan yihiin waqaalat ilyahuudu yahuudu waxay tihi cusayrun cusayr ibnullaahi weeyabadheh waa wiil ilaah waa kuwa lacnad ku dhacday nimankan yahuudda ilaahay bay ilmo u nisbaynayaan ilaahayna waa waaxid waa axad waa fardun samadun cusayrun haddii la tanwiiniyo ism carabiya iska weeyaan oo calama haddii kaleo cusayru la yidhaahdana aan la tanwiininna waa maalaysarifo calamnimo iyo cujmu cajamnimo ayaa ku jidha carabi maha markaas marka nin la dhihi jiray bukhtunasar markuu laayey waxaa dhacday wax towreed xafidsan baa la waayey cusayr baa la soo nooleeyey boqol sano ka bacdi towreed buu dusha ka akhriyey markay la yaabeen soo u xafidsan yahay be waxay dhaheen maba aha kani ninkaani wax kale maba ahaba ilaa waxa weeyaan ibnullaahi weeye bay dhaheen imaamu baydaawi baa soo raraya marka iyagu waa gaaloobeen waqaalat inasaara nasaarana waxay dhaheen almasiixu masiix waa nebi ciise baa ibnullaahi ah almasiix ibnullahi bay dheheen saasay sheegteen waxay dhaheen ciise aabba la'aan baa la dhalay aabba sheeganaya ma hayno ilma aan aabba lahayna ma jira iyagu leeyihiin mar haddaan aabba loo haya jirin waxay leeyihiin ilaahay marka waa wiilkiisi weeye iyagana waa la radiyey ilaahay wuxuu yidhi labada qolaba daalika arrinkaasi qowluhum qowlkoodi weeyaan biafwaahihim afafyaalkooda ay kaga qowleen dalika qowluhum biafwaahihim wax xujaa ma haysaan yudaahi'uuna waxay shabbahayaan qowla aladiina kuwii qowlkoodi kafaruu gaaloobay min qablu horey u gaaloobay ama kafaruu gaaloobay min qablu horey qowla aladiina kuwii qowlkoodi kafaruu gaaloobay min qablu horey kuwii hore ama min qablu horey u gaaloobay saasoo kaley dhihi jireenoo malaa'igtu banaatullaahi bay dhihi jireen waa iyadii aayad qur-aana baqara lagu yidhi tashaabahad quluubu ilaahay wuxuu yidhi qaatalahum ullahu ilaahay baa lacnaday allaha lacnada wey qaatalahum llah allahan lacnada anna xaggee baa yu'fakuuna yaa looga iilayaa anna yu'fakuun xaggee loo iilayaa wey halaag ha ku dhace siiqadu waa tacajub ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum axbaartoodii culimmadoodii iyo warhubaanahum suufiyadoodii kuwii cibaaraysan jira wardin jiray arbaaban kal arbaaban arbaab bay ka yeesheen min duunillaahi ilaahay sukadiis sidaas bay sameeyeen wey kal arbaabi sida rabbi loo adeecoo kale bay u dabagaleen oo u adeeceen waxay u xalaaleeyaan bay ku raaceen waxay ka xarimaanna waa ku raaceen arbaaban min duuni illaah marka arrinkani wuxuu ahaa ilaahay wuxuu amray bay ka tageen kuwaasna way raaceen waa iyagoo caabudaday oo kale cadiy bnu xaatim wuxuu yidhi rasuulkaan u imid calayhi salaatu wasalaam iyadoo halkaas luqunta ah oo saliib iigu jiray waxaan kirishtanku qoorta la galaan cadiyo wuxuu yidhi nebigu iska tuur waxaan wasanka ay sanamka iska tuur waxaan arkay yidhi nebigu suuratu baraa'ata akhrinaya ilaa uu soo gaaray ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah waxaan ku idhi rasuulka ilaahayow iyagu culimmadooda may caabudi jirin markaasaa nebigu yidhi ma waysan ahayn kuwa xarima wixii ilaahay xalaaleeyey oo markaas markay codadaadadu wax ilaahay xalaaleeyey xarimaan ay ku raacaan iyaguna kuwa xalaaleeyey wax ilaahay xarimay ma waysan ahayn axbaarta iyo ruubaantu oo kuwaasna ay ku raacaan oo xalaalaysaan haa waajidhaabaan idhi bayidhi taa cibaadada la sheegaya wataas baan idhi bayidhi cibaadada ay ku raaceen waaba midaas markaa saasay ka yeesheen walmasiixana waxay ka yeesheen ittakhaduu lmasiixa masiixa ibna maryam maryamo wiilkeedaah waa nebi ciise isagana rabbi bay ka yeesheen ilaah bay ka dhigteen walxal maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye ilaahan waaxidan hal ilaah wamaa umiruu lamana amrin ilaa liyacbuduu inay walxaal maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooye wax kale lama amrin ilaahan waaxida ilaah keliya laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaan subxaanahu ilaahay nasahnaantiis camaa yushrikuuna waxay ilaahay ugu sharig yeelayaan subxaanahu camaa yushrikuun subxaanahu ilahay nasahnaantiis ilahay waa ka ofan yahay camaa yushrikuuna waxay ilahay ugu sharig yeelayaan ilaahay tanazaha allah camaa yaquulu lmushrikuuna wtacaala subxaanahu watacaala culuwan kabiira yuriiduuna waxay doonayaan an yudfi'uu inay damiyaan nuur allaahi ilaahay nuurkiisa inay baktiyaan biafwaahim afafyaalkooda inay ku baktiyaan ayay doonayaan marka a nuurka ilaahay oo weyn bay rabaan inay afkooda ku baktiyaan nuurka ilaahay khalqigiisa ugu talagalay waxay ka dhigan yihiin qof doonaya shucaaca qoraxda iftiinkeeda ama dayaxa nuurkiisa inuu afkiisa inta ku afuufo oo fuuf yidhaahdo inuu baktiyo qofna ma baktiin karo isagaa afku daalayaa nuurka dayaxa iyo qoraxda shucaaceeda afuufka oo afuufayo waxba kama qaadi karo iyaguna nuur ilaahay nuurkiisa iyo islaamnimada la dagaalanka ay la dagaalamayaan waxba kama qaadi karaan iyagaa daalaya weye wayaaba allahu waatan ilaahay waa diiday ilaa an yutima inuu taam yeelo mooyaane nuurahu nuurkiisa walow kariha alkaafiruuna gaaladu habay kahdeen hadday rabaan huwa ilaahay alladii allah weeyaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa ilaahay waa midka hanuun la diray rasuulkiisa waa qur-aanka iyo wa diini lxaqi diinka xaqa ah allaha la diray wey waa diinulislaamka liyudhirahu ilaahay inuu muujiyo diinulislaamkaas cala diini diin kullihi dhammaantii diinaha kaloo dhan ilaahay inuu ka sare qaado walow kariha almushrikuuna hadday doonaan gaaladu haba kaadeen ama walow kari hadday kahdaan kariha hadday kahdaan almushrikuuna gaaladu hadday kahdaan walow kariha haba kaadaan almushrikuuna duhuurahu duhuurkiisa iyo muuqadkiisaba hadday doonaan ha kahdaan ilaahay baa kor yeelaya sidaa weeyaan taasna halkaasaa marka la dhig walow karaha almushrikuun ilaahay isagaa marka ballan qaaday diinkiisa xafidaya daahirinaya kor yeelaya subxaanahu wa tacaala darsigeenninu intaasuu ku joogaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab